bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhawaada warka radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya udiin haya saakay qodobada warkeenana waxaa ugu waaweyn ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa guddoomiyey shirka tubtay siyaasadda oo loo dhan yahay oo lagu qabtay xarunta dowladda hoose ee xamar dhinaca kalena ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxa uu kulan la qaatay wasiirada kalluumaysiga federaalka iyo dowlad goboleedyada kulan looga hadlayo istiraatiijiyadda ciidamada midooda afrika ay uga bixi lahaayeen soomaaliya iyo sidii loogu wareejin lahaa ciidanka dowladda soomaaliyeed ayaa ka socda magaalada muqdisho taliska ciidanka maraykanka ee afrika oo faahfaahin ka bixiyey duqayn maalintii jimcahayd ka dhacday qaybo ka mid a gobolka shabeellada hoose oo lagu dilay shan iyo toban ka tirsan maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab wararka dibaddana waxaa ka mid a waddanka suudaan oo weli ay ka socdaan banaanbaxyo looga soo horjeedo xukuumadda cumar xasan albashiir
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan islamarkaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii mawaadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
waa subaxnimo talaadaha taarikhduna waxay ku beegan tahay labiiy tobanka bisha februari sanadka labada kun iyo sagaaliy tobanka dhegeystayaal kusoo dhowaada warkii oo dhan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa guddoomiyey shirka tubtaya siyaasadda loo dhan yahay oo lagu qabtay xarunta dowladda hoose ee xamar nasre bashiir shirkan ay isugu yimaadeen wasaaradaha guddiyada iyo hay-adaha kale ee ku midaysan tubta siyaasadda loo dhan yahay ayaa looga hadlay dib u eegista qaab dhismeedka hay-adaha qaranka iyo astaynta awoodaha dowladda oo ay soo diyaarisay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dib u heshiisiinta soomaaliya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa shir guddoomiyey shirka oo ka dhacay xarunta dowladda hoose ee xamar taa oo qayb ka ah qorshaha shirarka tubaha loogu daadejinayo wasaaradaha iyo hay-adaha halbeegyada ku leh tubaha qaranka halka uu maamulka gobolka banaadir ku soo bandhigay halbeegyada iyo tubaha uu ku shaqeeyo kuwaasi oo waafaqsan tubaha qaranka ee afarta ah oo uu qayb ka yahay maamulka gobolka banaadir gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duuqa magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan yariisow oo warbaahinta la hadlay shirka kadib ayaa wax lagu farxa ku tilmaamay in maamulka gobolka banaadir uu martigeliyo shirka tubta siyaasadda loo dhan yahay maanta sidaa la socotaan shirkii siyaasadda loo dhan yahay ee guddoonsaad golaha wasiirada waxaa lagu qabtay xarunta dowladda hoose xamar anoo ku hadlaya magaca shacabka gobolka banaadirna aan aad iyo aad uga mahad celinayna ra-iisul wasaaraha oo runtii bilaabay sidii shirarkaas muhiimka ah ee bulshada soomaaliyeed muhiimka u ah loo daadejin lahaa oo ad aragteen in wasaaradihii lagu soo qabtay maantana xaruntii gobolka banaadir iyo xaruntii dowladda hoose xamar lana rajaynaya in gobollada kalena sidaasoo kale loo geyn doono bacdama shirkan iyo shirarka ugu muhiimsan arrimaha siyaasadda lana rajaynayo doorashooyinka hal cod iyo hal qof laba kun iyo labaatankana inay kaalin weyn ka qaadan doonaan shirka oo runtii ajandihiisi wata waxaa looga hadlay arrimo badan oo ay ka mid ahayd ansixinta go-aanadii hore loo gaaray hadal qoraalkii hore kadibna waxaa la gudagalay ajandaha oo maanta oo ay ka mid ahayd soo jeedinta dib u eegista qaab dhismeedka hay-adaha qaranka iyo astaynta awoodaha dowladda oo dastuurku uu qayb ka yahay maxaa dowladda federaalku leedahay dowladaha goboleedku maxay leeyihiin maxaa la wada wadaagaa maxay yihiin arrimaha maaragtay u baahan in maaragtay si hoose looga hadlo iyadoo lagu heshiiyey in lasii wada dibwegeystaan lagala tashto dhammaan qaybaha ay qusayso soomaalida waxaa kadib la galay maamulka gobolka banaadir bacdamaa lagu qabanayay halkan fursad la siiyey aan ku dul marnay halbeegyada oo qorshayaasha noo degsan iyo sida halbeegyadeena ay u waafaqsan yihiin tubaha dowladda federaalka oo muhiim u ah qarankan inuu yahay hal dowlad hal nidaam isla socda tiina waxaan ku soo bandhignay goobta waxaan kaloo fursaddan ayadan uga faa'iidaysanay waxqabadkii labaiyo tobanka bilood maamulka gobolka banaadirna uu ku soo bandhigay kadib waxaa loo gudbay akhrinta iyo ansixinta waajibaadka shaqo ee guddi hoosaadkan tubta hoos siyaasadda loo dhan yahay isagana doob dheer kadib iyo falanqayn waxaa meesha lagu ansixiyey waajibaadkaas shaqo oo hadda wixii ka dambeeyo guddigaas iyo howlaha uu bulshadu u qabanayana la ogyahay kanoo horumar iyo isla xisaabtan na gaarsiin doona arrimahaas ayaa ugu weynaa Ee, waxaan uga mahad celinay ra-iisul wasaaraha iyo kasoo qaybgalayaashaba in ay maanta fursad u siiyeen xarunta dowladda hoose in lagu qabto aad wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta oo halbeegyada ugu badan kuleh tubta siyaasadda loo dhan yahay ayaa halbeegyada la doonaya inay ku xaqiijiso sanadka laba kun sagaal iyo toban waxaa ka mid ah dib oogista qaab dhismeedka hay-adaha qaranka astaynta awoodaha dowladda oo muhiim u ah shaqo howleedka daadejinta howlaha hay-adaha kala duwan ee dowladda nasre bashiir cali warbaahinta qaranka magaalada muqdisho
dhinaca kalena ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre ayaa kulan la qaatay wasiirada kalluumeysiga federaalka iyo dowlad goboleeda dalka mar kale nasre bashiir cali
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa maanta kulan la qaatay wasiirada kalluumaysiga dowlad goboleedee dalka oo muqdisho ugu soo gabangaboobay shir wadatashi ah oo qabatay wasaaradda kalluumaysiga ee kheyraadka badda soomaaliya isagoo ku ammaanay dadaalada iyo kulamada joogtada ah ee lagu horumarinayo wada shaqaynta si looga faa'iidaysto kheyraadka kalluunka ee ku jira dalkeenna ra-iisul wasaare kheyre ayaa faray wasiirada inay sii laba jibaaraan wada shaqaynta si hanaan wada ogol ah looga faa'iidaysto kalluumaysiga oo ka mid ah kheyraadka dalkeennu uu leeyahay ee qaybta ka qaadanaya horumarinta dhaqaalaha dalka wasiirka kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee xukuumadda federaalka soomaaliya cabdulaahi bidhaan warsame oo warbaahinta qaranka la hadlay ayaa sharaxaad ka bixiyay ahmiyadda kulanka ra-iisul wasaare kheyre oo la yeeshay wasiirada kalluumaysiga dowlad goboleeda ka jira dalka
waxaa maanta xafiiskayga noogu yimi xafiiskayga igu yimi ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre halkaasoo nagu soo booqday shir nooga socday aniga wasiirka kalluumaysiga dowladda federaalka iyo wasiirada xubnaha ka ah dowladda federaalka ee dowlad goboleedyada wasiiradoodii kalluumaysiga oo puntland mooyaane intii kale halka ay ku dhannaayeen puntlandna dhismaha dowladda cusub iyo arrimahaas ay u maqnayd marka waxa uun aanu ka hadlaynay wada shaqayntayadii iyo arrimihii ra-iisul wasaare wuxuu nagu dardargeliyey inaan sii xoojinno wada shaqaynta arrimo aan rabno inaan horumar ku samayno oo kalluumaysiga ku saabsan oo deegaanada dowlad goboleedyada ee xeebaha ku yaala baanu isugu nimi shirkayagaasi muddu noo socday meel fiican buu noo marayaa ra-iisul wasaaruhuna waa nagu bogaadiyey hawsha aanu wadno iyo ma garanaysaa isu imaatinkayaga aanu wada joognay aad buu noogu mahad celiyey wuxuuna nagu dardargeliyey wada shaqayn joogta inaan yeelanno iyo inaan warbixinno soo gudbinno wasaaradda kalluumaysiga dowladda federaalka warbixinno ay usoo gudbiso xafiiska ra-iisul wasaaraha joogto ah oo lagaga warbixinayo wada shaqayntana dhex marta annaga iyo dowladda dowladaha gobollada dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah marka hawshaas si fiican bay u socotaa waxaan uga warbixinay arrimihii shirarkada ay ku saabsanaayeen dhammaantood oo dhowr maalmood socday ilaa weygii hore ilaa haddeer arrimahaasoo dhan waxay haayeen arrimo aan meel fiican ka gaarnay qaarkoodna waa noo dhiman yihiin wada shaqayntana waa noo soconaysaa aniga wasaaradaha kalluumaysiga maadaama aan nahay arrimo waxqabad inta badan aan ka shaqaynana marnaba xidhiirkaygu ma kala go-in aad buu u fiicnaa
wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda soomaaliya oo ku jirta tubaha siyaasadda loo dhan yahay iyo tubta horumarinta dhaqaalaha ayaa halbeegyada sanadka la doonayo inay ku guulaysto waxaa ka mid ah dhismaha guddiga kalluumaysatada soomaaliyeed iyo samaynta suuqyo kalluumaysi oo casri ah nasre basheer cali warbaahinta qaranka muqdisho
maxaabiista ku xiran xabsiga dhexe ee xamar ayaa hela fursado shaqo oo ay noloshooda ku maarayaan waxaana ka mid ah xabiib sheekh nuur oo shan caruur ah oo uu dhalay iyo labadiisa xaas ay ku maareeyaan harqaan ay ku shaqaystaan warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa inoo haya axmed cumar muuye
waxaa horumar laga dareemayaa nolosha maxaabiista ku jirta xabsiga dhexe ee xamar kadib markii isbedelo lagu sameeyey heerarka nolosha maxaabiista iyagoo loo sameeyey waxbarashada maadiga diiniga iyo farsamada gacantu ay ku shaqaystaan maxaabiista xabiib sheekh nuur xasan waxa uu ka mid yahay maxaabiista ku xihan xabsiga dhexe waxa uu ka shaqeeyaa warshada wax soo saarka ciidanka asluubta gaar ahaan qaybta tulista dharka isagoo sameeya dharka noocyadiisa kala duwan xabiib sheekh nuur xasan waxa uu haystaa shan caruura iyo laba xaas waxaana uu ii sheegay in caruurta iyo xaasaskaas uu ku maareeyo noloshooda wax soo saarka warshada ciidanka asluubta waxaan leeyahay laba xaas iyo shan caruur aan leeyahay maxaad noloshooda ku maaraysaa noloshooda waa horta allah subxaana wa tacaala aan dhammaanad qaaday aniga dadaallay leenahay alxamdulilah ilaahana wixii ilaahay u bixiyo helaan maahayna waxaan xoog i qasab ku keenay magaan marka xabsigan soo galay ganacsi yar yar ah xabsiga dhexdiisa waxaan ka bilaabay labada kun saddex iyo tobankii waxaan ka bilaabay waxaan geli jiray sida eh, kabaha balooniga sigisaanta dharka isboortiska dhararka maaliyaha caadiga ah waxaana ogaaday ninka ragga ah wax walbo haddou asi uu isdhiirigeliyo inuu qabsan karo anuu xabsi hadda toddoba sano ku jiro oo maanta laga yaabaa lix sano toddoba sano in ilmahayga anay ambiisho xabiib sheekh nuur xasan ayaa sheegay in markii uu xukunka dhammaysto uu dalban doono in uu ka sii shaqeeyo warshada wax soo saarka ciidanka macquul waayo dad isbartay waa oo wakti badan intaas sano isla jooga aqoon dheeri isku yeeshay waxaa laga yaaba warniyahu ninkii firfircoonay aaba halnoo raadiyay inay dhahaan ama dacabiistii oo hadda macalimiinta oo ay dhahaan ninkii macalinkeena niyo ninkaas aadow noo anfacay maal noogu yeera banaanka u jira hadda xurradoo haysta waa noo imaan karaa waana bixi karaa marka insha allah kulley waa arkaynaa saas dhamme saleebaan maxamed axmed ku-xigeenka hoggaanka ahna madaxa maamulka iyo xirfad barista ee ciidanka asluubta ayaa sheegay in ay wadaan dadaalo lagu daryeelayo islamarkaana shaq abuur loogu samaynayo maxaabiista isagoo tilmaamay inay higsan doonaan oo ay la tartami doonaan xabsiyada caalamka waad aragtay xabiista meeshaan ka shaqayso waxaa waaye waxay ka nolol fiican yihiin dad magaaladan jooga qaarkood because waa maxbuus sax waa laakiin nin wax bartay waxa uu bartay haddii cilmigeeda uu ku fiicnaadane looga shaqo abuurayo oo shaqo lagu siiyo qaar baa eheladooda ka biila qoysaskooda ka biila xaasaskooda kala macaamilo waxa waaye marka ay aad fiiriso aabbaha magaalada gudaheeda ku nool ee bo- boorinka ah ee aan shaqada aan aqoon ama shaqada aan haysan maxaabiista qaarka inta ku xirna ka- kanoola fiican taliska ciidanka asluubta soomaaliyeed ayaa sanadihii ugu dambeeyey waday dadaallo lagu horumarinayo maxaabiista ku xirna gudaha xabsiga dalka waxaana dhowaan la furi doonaa xabsi si casri ah loo dhisay axmed cumar warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho
taliska ciidanka maraykanka ee afrika ee magaciisa loo soo gaabiyo africom ayaa sheegay in howlgal ay iska kaashadeen ciidanka qaranka soomaaliya oo ka dhacay gobolka shabeellada hoose maalintii jimcihii ayd lagu dilay shan iyo toban ka tirsan kooxda argagixisada al-shabaab taliska ciidanka maraykanka ee africom waxa uu sheegay in howlgalkaasi aanay waxba ku noqon dad shacab ah sidoo kale taliska ciidanka maraykanka ee africom waxa uu sheegay in ay ka go-an tahay in ay sii wadaan weerarada ka dhanka ah maleeshiyaadka argagixisada ee al-shabaab iyagoo taageero siinaya ciidanka dowladda soomaaliya taliska ciidamada maraykanka ee africom waxaa kale uu intaasi ku daray in howlgalkaasi ka dhacay gobolka shabeellada hoose ay ka mid ahaayeen dadka lagu dilay horjoogayaal sasare oo ka tirsan kooxda argagixisada al-shabaab sanadkan ciidamada maraykanka oo kaashanaya kuwa dowladda soomaaliya waxa ay fuliyeen laba iyo toban howlgal oo duqeyn ah iyadoo kanna uu ku yahay kii saddexiyo tobnaad sanadkii lasoo dhaafay ee labada kun iyo sideed tobanka taliska ciidanka maraykanka ee africom soomaaliya waxaa ka fuliyey toddoba iyo afartan duqeyn duqeymahan lala beegsanayo maleeshiyaadka argixisada al-shabaab ayaa lagu wiiqay awoodoodii iyadoo dhinaca kalena looga hortegay isku dayo ay ku doonayeen inay ku dhibaateeyaan shacabka iyo ciidamada dowladda soomaaliya al-shabaab ayaa taasi waxay ku keentay in ay ka firxadaan deegaano badan oo ay ku sugnaayeen iyagoo ka cabsanaya duqeymaha isdabajoogga ah ee lala beegsanayo waxaana taasi ay qayb ka noqotay in saraakiil sasare oo ka tirsan al-shabaab ay ka cararaan dhul badan oo ay ku dhuumaalisnayeen war ku saabsan kulan uga socda taliyaasha ciidamada amisom oo ka shiraya istiraatiijiyadda ciidanka howlgalka midooda africa amisom ay uga bixi lahayeen soomaaliya iyo sida kuwa dowladda soomaaliya loogu wareejin lahaa ayaa inoo soo socda hase haatee marka dambeynabo in ka badan afar boqol oo danyeera ayaa ka faa'iideystay adeeg daweyn lacag la-aan ah oo xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya u fidiyey dadkaas oo ku nool gobolka bay warbixin amuurtaasi ku saabsan siraaji sheekh saaq ayaa inoo soo diray
in ka badan afar boqol oo qofood oo barakacyaal ayaa ka faa'iidaystay adeegan caafimaad ee maanta laga sameeyey mid ka mid ah kaamamka barakacyaasha ee ku yaala duleedka waqooyi ee magaalada baydhabo adeegan caafimaad ee lacag la-aanta ayaa looga talagalay in laga sameeyo dhammaan gobollada dalka soomaaliya gaar ahaan kaamamka ay ku jiraan dadka soo barakeeya ee danyarta waxaana dhiirigelinaya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyadoona adeegan intuu socdo si gaara loogu caawin doono dadka danyarta ee ku nool kaamamka kala duwan ee ku yaala gobollada dalka soomaaliya doctor cabdiqaadir maxamed ciise iyo macaawiye axmed muudey oo hormuud u ahaa mashruucan ayaa faahfaahinaya tirada ka faa'iidaystay adeegan caafimaadka ee bilaashka waxaana sidoo kale ay sheegeen in adeegan muddo uu ka socon doono magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay islamarkaasina ay ka faa'iidaysan doonaan dadka danyarta ee ku jira kaamamka kala duwan ee ku yaala magaalada baydhabo
maantana magaalada baydhabo aan ku sugannahay laba boqol iyo konton qoys ayaa ka faa'iidaysatay xeradan ku sugan waxaan u gudbi doonaa xerooyin kale oo adeegan aan gaarsiin doono uu madaxweynaha ugu talagalay adeegan daawooyinka lacag la-aan ah ee ujeedaan daawooyinkan daawooyin tayo leh ay u badan yihiin sida dictoorkii brograamkan ka qayb qaadanaya cudurrada dadka aad ula socday sida uu sheegay dadka ciyaal caruurta ay u badan yihiin inta badan burukeetada waxyaabaha ugu badan ee dadka la daaweeyeen haweenka iyo waxaa ugu badan caruurta runtiina si wanaagsan ayay ugu faa'iidaysteen waxaan jeclahay magaalooyin kalena u gudubno barnaamijkan wuxuu socon doonaa ilaa iyo hal toddobaad
maanta halkan waxaan u joognaa dadka waxaan joognaa magaalada baydhabo dadka barkacyaasha ugu daahona daawooyin daawooyinkaas ay ugu soo talgaleen dowladda federaalka soomaaliya saas daraaddeed maanta halkan beedha waxaa u imaanay daawo dadka inaan u sameyno oo lacag la-aan ah marka marka magaalada aan fiirinana dhibaato badan ayaa ka jirta walaas badan ayaa ka jira hadda xeradan aan ku sugannahay dadka inta badan aan aragna waxay u kala badnaayeen cudurada s t i u badan yihiin qaar badan iskaabes waayo meeshaan biyo fiicanna ma ka jiraan qoraxdu waa iskasii kuleeshahay sidaas daraaddeed adeegyadan dowladda federaalk ayaa u fidisay siraaj shaysaaq warbaahinta qaranka soomaaliya baydhabo
waddanka norway waxaa lagu qabtay banaanbax dowladda dalkaasi looga codsanayo inay joojiso dadka sharciyada ay kala noqonayso ee markaasi ku sugan dalkaasi iyadoo banaanbaxyaashaasina ay ka qayb galeen qaar ka mid a xisbiyada siyaasadeed ee waddankaasi ka dhisan xasan siciid xasan raaso ayaa warkaasi norway nooga soo diray banaanbax looga soo horjeedo ama lagu codsanayo in dowladda norway ay wax ka bedesho ama ay joojiso kala noqoshada dhalashada norway oo muddooyinkii ugu dambeeyey lagala noqday baasaboorka dhalashada dad soo galootiya in muddo ah ku noolaa dalkan ayaa ka qabsoomay magaalada oslo isu soo baxan ay soo abaabuleen qaar ka mid a xisbiyada siyaasadda dalkan ayna ka qayb galeen dad isugu jiray norwejian iyo ajaanib badan oo ay soomaalidu ka mid yihiin ayaa lagu codsaday in isbeddel lagu sameeyo guud ahaan sharciga soogalootiga gaar ahaan dhalashada waxaana maalinta berria lagu wadaa inuu baarlamaanka dalka norway qaadi doono cod ku saabsan sharcigaasi dhalashada kadib markii codsi iyo qaylanaan ay ka timi qaar ka mid a xisbiyada siyaasadda dalkan waa kuwan qaar ka mida dadkii soomaaliyeed ee dibadbaxan ka qayb galay iyo dareenkooda berito waxaa fadhiisanaya baarlamaanka waddanka norway wuxuuna ka wada hadlayaa in loo sameeyo sharciyo dhalashada waddankan qaadashadeeda iyo kala noqoshadeeda labadaba halkan waxaa isugu imaanayaa baarlamaanka waddanka norway annaga ka urur ahaan iyo ka soomaali community ahaan hoggaankeeda waxaan ka qayb qaadanay kala qayb qaadanay saddex xisbi oo kala duwan oo xisbiga rodka sfega iyo mdega ama xisbiga deegaanka muhiimadduna waxay ahayd inaan muujinno in arintan ay tahay arrin saamaynaysa bulshada soomaaliyed waddanka norway waxaa idinkaga muuqata meeshaas gadaashayda ah ee uu ka dhacayo bannaanbaxan ama barwardiiqdan loo diraayo dowladda norway oo lagu kicinayo lagu xasuusinayo xisbiyada norway in ay ogaadaan dadku inuu isku mid yahay adoo ah nin ajnabi ah markaaad wadani noqotay inaad waddanka nin wax ku soo kordhinaya tahay oo carruur aan ku dhalnay marka waxaa nasiib daro ah in dadkeenni ay guryaha ka fadhiyaan ay ka fiirsanayaan guryahooda iyaga oo fadhiya waxa ka dhacaya magaalada soomaalidu waa dhibano aan dhibkiisa ogeyn waxa ay ku mashquulsan yihiin soomaalidu badankoodu marka runta aannu ka hadalno oo aanan ka leexleexan runta waxa ka jira dalkeenni hooyo marka maadaama aad og tahay dalkaagii hooyo waxa ka jira waxaa la doonaya dalka aad joogtana in aad cudud ku leedahay xoog ku leedahay isku duubnaan aad ku muujiso arrinkan ee, laga banaanbaxaya maanta ee dowladda norway baarlamaanka loo sheegaya waa arrin taabtay dhammaan ajnabiga ha uba badnaadaan soomaalidu waayo dad wadanka ku noola muddo dheer baa baasaboorradii lagala noqonayaa arrinkana waa arrin baarlamaanka ka fadhiisanaya laba cisho kadib marka waxaan jeclaan lahayn in soomaali badan soo xoojiso kasoo qayb gasho sidaad aragtidba cid badanuma joogto dhowr midhi baynu ku joognaa meesha waxaanu nahay qowmiyadda labaada ugu badan wadanka waxaan u arkaa sheegeen xaalad isbishil anaga noqosaysa inay tahay oo ay dadka soomaalida aad ay ugu dacdareysiyiin meeshaan waxaana ka xumahay maanta meeshaan isugu imaan inaan aad ugu liidano oo dadka meesha yimid aan ugu tira yarnahay afar qofood ama shan qofood aan ku nahay
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah soomaalida ku nool dalka norway oo sameeyey isu soo baxa markaasi ay ku dalbanayaan in dowladda dalkaasi ay joojiso sharciyada ay kala laabanayso muwaadiniinta ku sugan dalkaasi warbixintii waryaheena xasan saciid xasan raasto ayayna ugu dambeeyeen kulan looga hadlayo istaraatiijiyadda ciidamada midooda afrika ee amisom ay uga bixi lahaayeen soomaaliya iyo sida ciidanka dowladda soomaaliya loogu wada jilahaa dalka ayaa ka soconaya magaalada muqdisho maxamed macalin nuur ayaa ina fadhiya stuudiyaha oo aada ula socday kulankaasi maxamed bal kulankan iyo cidda yeelanaysa iyo waxa looga hadlayay iyo bal ka waran yaxyow taliyaasha ciidamada howlgalka midooda afrika ee amisom ayaa waxaa u socda shir afar maalmood ah shalay uu bilaabmay maanta maalintiisi labaad waaye waxaana looga doodayaa sidii loo dejin lahaa qorshe dhammaystiran oo lagu dejinayo istaraatiijiyadda kabixitaanka ciidamada amisom ee dalka soomaaliya simon mulunga ayaa yaxyow oo ah ku-xigeenka madaxa amisom waxa uu sheegay in qorshaha lagu cadeynayo howlgalada la hirgelinayo qeybta ka ah fikirka cusub ee howlgalka ee loosoo gaabiyo sonobis islamarkaana lagu dejinayo xiliyada iyo taageerada logistikada ee loo baahan yahay si loo hirgeliyo howlgalka marka mulungo wuxuu leeyahay waxaan u baahanahay inaan dejino kheyraadka si aan u hirgelino howlgalka fikirka cusub ee loogu magacdaray sonobis si loogu taageero amisom si ay u fuliso waajibaadkeeda sugidda amniga ee soomaaliya mulungo bayaan ayuu ka soo saaray hadalkan oo furitaanka rasmiga ah ee shirka oo shalay furmay ayuu sidaasi ka sheegay howlgalkan waa mid ugub ah waxaana uu qeyb ka yahay istaraatiijiyadda kabixitaanka amisom waxaana lagu hagi doonaa dhammaan howlgalada militari ee midooda afrika xiliga yaxya waxaa kaloo xusid mudan in kulanka uu si wada jir ah meel isugu keenay dhammaan taliyayaasha hogaamiye cutubiyada militariga ee wadamada ay ka kooban yihiin ciidamada amisom wakiilo ka socda ciidamada qaranka soomaaliya ee s n a qaramada midoobay iyo ururada saaxiibada la ah mulongo waxa uu ku booriyey taliyayaasha in ay la yimaadaan qorsho dhab ah oo ku saabsan howlgalka kaa oo lagu xaqiijin doono yaxyow qeybna ka noqon doona howlgalka cusub ee sonobis iyadoo loo baahan yahay in la hirgeliyo dhammaan waxyaabahaasi oo dhan oo qorshahaasi qeyb ka ah si guul leh loo fuliyo midooda afrika kulankooda waxaa la filayaa in sidoo kale ay ka soo baxaan in kun ka mid ah ciidamada midooda afrika laga saaro sideedlabaatanka bishan aanu ku jirno labaiy tobanka maanta ah februaayo labadakunsagaaliyotobanka ka baxaan soomaaliya sida uu dhigayo qaraarka golaha ammaanka ee qaramada midoobey ee julaay ee labada kun sideed iyo tobankii sidoo kale waxaa jira in qaraarka uu qabo in amisom ay u baahnaan doonto in dhimis lagu sameeyo ciidankeeda jooga soomaaliya oo ay gaari doonaan labaatan kun lix boqol labaatan iyo lix marka ay tahay febraayo sideed labaatankeeda sanadkan labada kun iyo sagaaliyo tobanka sidoo kale yaxyow waxaa jirta in ciidamada amisom iyaguna ay isbedelo badan sameyn doonaan oo ay ballamo badan fulin doonaan oo la tixgelin doono oo ay ka mid tahay badbaadada sugidda amniga dadweynaha ku nool gobolada dalka sida qorshahan uu qabo tigabu yilma oo isaguna ka hadlay halkaas ayaa waxa uu sheegay in diiradda la saari doono sidii howlgallo dheeraad ah loogu fulin lahaa gudaha soomaaliya oo al-shabaab weeraro badan ay markaasi culeyskooda juhdi badan la saari doono si markaasi loo wiiqo tabarta sii dhammaanaysa ee kooxdaasi ku dambeysa sidoo kale waxaa iyadana la filayaa in howlgal militari iyo dhaqdhaqaaqa xoogan oo dhinaca ammaanka ciidamada saaxiibada la ah dowladda soomaaliya ee midooda afrika ay ka hirgelin doonaan oo qorshahan waxa uu u egyahay qorsho lagu soo afmeerayo islamarkaana qorshe saameyn ku yeelan doono nabaadiidka waa gartay marka afarta maalin markuu dhamaadana waxaa lagu wadaa in laga soo saaro warsaxaafadeed iyo waxyaabihii ay ka wada hadleen saraakiishan iyo qeybahan kala duwan aada umaadsanta wariyaheen maxamed nuur ayuu akaasi ahaa oo inagu warramaya kulanka ka socda magaalada muqdisho oo looga hadlaya istiraatiijiyadda ciidamada midooda afrika ay uga bixi lahaayeen soomaaliya iyo sida kuwa dowladda soomaaliya loogu celin lahaa markana warka dibadda dowladda wadanka suudaan ayaa sii daysay maxaabiis ay ka mid yihiin saxafiyiin iyo dhaqaatiir lagu xirxiray banaanbaxyadii looga soo horjeeday xukuumadda madaxweyne cumar xasan albashiir ee ka dhacay dalkaasi suudaan xukuumaddu waxa ay sheegtay in tallaabadaas ay u qaaday in xogaa cadaadiska ay uga qaado dadka maxaabiista ah ee ku xiran ama loo xiray banaanbaxyadii ka dhacay dalkaasi suudaan dowladdu waxaa kaloo ay sheegtay inaanay marnaba aqbali doonin in dalka ay ka dhacaan banaanbaxyo lagu qalqalgelinayo amniga iyo jiritaanka dowladda dowladda suudaan waxaa kaloo ay sheegtay in ay ka shaqayn doonto sidii ay wax badan uga qaban lahayd cabashooyinka ay muujinayaan dadka u dhashay wadankaasi suudaan ee banaanbaxyada sameynayay hase ahaatee aanay marnaba aqbali doonin in qolyo mucaarada ay burburiyaan dowladda islamarkaana dalka ay dhibaateeyaan labadii bilood ee lasoo dhaafay dalka suudaan waxaa ka socday banaanbaxyo rabshada watay oo ka dhacay qaybo badan oo wadankaasi ka mid a oo ay ka mid tahay caasimadda khartuum oo looga soo horjeeday xukunka madaxweyne cumar xasan albashiir oo talada dalkaasi hayay kun laga soo bilaabo sanadkii kun sagaal boqol iyo laba iyo siddeetankii warkii ood dhegeystayaal kala socoteen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya saakay waa naga intaas inta aanu warkan warkiisa kale dib ugu kulmi doono waa anigoo yaxya cali faarax idinku dhaafaya sidaas iyo nabadgelyo